إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آيته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada qiyaarta qodobada warkiina subax kuwooda ugu waaweyn guri ku yaala degmada boondheere ayaa basbaylay kadib markii uu dab xoogan ka kacay waxaa la baahiyey sabaradii dagaalkii culusaa ee celsaniini oo askar badan loogu dilay dowladda federaalka ah odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbooyinka ayaa ka hadlay dagaaladii khasaaraha badan lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ee arbacadii aynu ka soo tagnay ka kala dhacay jubbada hoose iyo shabeellada hoose siyaasi caan ah oo hadal ka jeediyey shir ka dhacay magaalada hargeysa ayaa maamulka somalilan kula tegiyey inay qoorta u dhiibato xabashida waxaa isoo taraya askarta ka soo goosanaya dowladda federaalk ee isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo saacadii lasoo dhaafay oo wilaayada gado isku soo dhiibay hal askari mu'asadalka taayib ayaa baayisay dardaaran cusub oo u jeedinayo mid ka mid ah raggii fuliyey weeraradii lagu qaaday xarumaha dowladda federaalk ee magaalada muqdisho dowladda turkiga ayaa etoobiya la gashay heshiis sida loogu baarayo geeska afrika oo ay soomaaliya ku jirto intaasi waxay ahaayeen qodobada warkiina kuwooda ugu muhiimsanaa goordhowna faahfaahintooda ayaad maqli doontaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آيته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhawaada warkii oo fidsan guri ku yaala degmada boondheere ayaa basbaylay kadib markii uu dab xoogan ka kacay maxamed ciise ayaa inagu waramaya dab xooggan ayaa shalay ka kacay guri ku yaala degmada boondheere ee magaalada muqdisho dabkan ayaa wuxuu baabi'iyey guriga oo ka koobnaa lix qol iyo hantidii ku jirtay inkastoo uusan khasaaro nafeed geysan hantida ku basbeeshay ayaa waxaa ka mid ah lacag shilin soomaali ah oo ku dhow shan milyan qoysaska gurigan ayaa waxay sheegeen in dabkan uu ka kacay maaso taasoo muddo dhowr maalmood ah dhib ku haysay shirkadda korontadana aysan tixgelin ka helin kolkii ay marar badan waceen dadkan wuxuu ka kaca bareys bareysow ka kacay waaga haddoo noo buriyey waxaa guriga lasoo gala gurigoo qaac ka kacaayo oo bareyska uu ka kaciyey wixii aan hanti lahayn waa kanaa wou burburiyey saana u burburo wax noo nool oo hantiya oo noo taagan ma jirto magacaygu waa maxamed ismaan cali saagi anigu guri iska joogno oo aan oo iska baashaaleyno ayaa hal mar dib ka kacay korontada isqabsatay markii aan soo baxnay korontadii qolkii koowaad wuxuu lacaa markii arkay markaas soo baxay biyo doon isdhahay biyo ku shubaa isdhahay korontadii ayaa dib guryihii dhow ku yaacdabo tamakii waxa waa laga qow waayo dibka xataa heeraya hal mar biyo ku soo xataa waa gaari waa maxaa hal mar waxaan arkay gurigii dhan oo isqabsay aniga qolka ugu dambeeya ku jiray cashaan akhrisanayay anoo casha akhrisanaya hal mara waxaa arkay dibkii oo kacay iyo ifadkii oo qeelinaya markii aad banaanka usoo baxay dib xul ayaa aa arkay biyada doona ku shub intaa isdhahayay hal mar waxaan arkay gurigii dhan oo isqabsadayba oo dibkiisa inkadii hal mar isku gudbiyeen wallaahi murug aad adag waa dareemi kartaa qofka marka gurigiisa uu ka gubto meesha uu ka hoyanayay meeshuu maalin walba uu ka soo kacayay uu ku noolaay haddii uu ka gubto adag waa dareemi kartaa qof wax uu dareemayo meel uu seexdo uusan haysan hataa caaw meel aan ku hoyna aan haysan adag waa dareemi kartaa dhibka uu dareemayo horta camalna waa lasoo waca gurigoosaan ahaan imid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilahi waxaa lagoo mahadinayaa inayna naf ay nagoo go-in maanta alxamdu shukr rabb alcaalamiin ilaahay baan ku mahadinay wallaahi gurigiyo yacni waa waa dareemi kartaa qof bil walba oo shaksiyane qof guri nabada ka tegay asoo saanan u yimid qalbigiisa iyo damiirkiisa uu yahay waa gara karaysaa marka alxamdu shukr rabb alcaalamiin nafuna kuma ay dhiman khasaare maal iyo waxaa jira iyo maxaan ku ihahdaa ajira maahe yacni wax kale iyo reerkii oo meeshii ka barakacay oo maxaan ku ihahdaa laga bixiyey in maasadaana ay beryaal kacaysa ayaantaan ay jirtay in la wacay ciddii maxay ta korontada lahayd shirkadii lahayd in loo imaan waayey soo qaladka wax ku male markaa kan beriyaashu darad ayay ahayd markii sidan oo kale dab weyn ka kaca isbitaalka guud ee magaalada burco kaasoo khasaare hantiyadeed geystay qoysaska iyo dadka jooga xarumaha ganacsiga waxaa muhiim u ah inay digtooni badan ka muujiyaan dabka oo badan xiliyadan oo kale waxaa la baahiyey sabaradii dagaalkii culusaa ee celsaniini oo askar badan loogu dilay dowladda federaalka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sabaradii weerarkii culusaa ee celsaniini kaasoo dhowaan ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigga weyn oo ay deegaankaasi kula yihiin ciidamada dowladda federaalka ah sawirada ayaa waxaa lagu arkayay meedadka askar badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah kuwa iyagoo nool gacanta lagu dhigay iyo sidoo kale saanad huba ay ku jiraan gabaari dagaal waxaa sidoo kale sawirada lagu arkayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si buuxda ula wareegay gacan ku haynta saldhigga deegaanka ceelsaniini odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubooyinka ayaa ka hadlay dagaaladii khasaaraha badan lagu gaarsiiyey dowladda federaalk ee arbacada aynu kusoo tagnay ka kala dhacay jubbada hoose iyo shabeellada hoose haashim cabdinaasir ayaa inoogu waramaya salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbooyinka ayaa bogaadiyey weeraradii waaweynaa ee arbacadii lasoo dhaafay ka kala dhacay shabeellada hoose iyo jubbada hoose odayaashan oo ku kala sugan jilib iyo bo-aale ayaa weeraradii ceelsaniini la foole qoryooli iyo kuwii dowladyada magaalada kismaayo ku tilmaamay kuwa dhabarka looga jebiyey dowladda federaalka ugu horreyn nabadoon cabdiraxmaan shiilow oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka ayaa waxa uu yidhi camaliyaadka dhacay wiilashii fuliyey ilaahay baa mahadsan ayaguna waa u mahad celinaynaa oo ka dhacay shabeellada hoose sida ceelsaniini xaawa cabdi qoryooley walaayada jubbooyinka sida muxuu ahaa walaayada kismaayo oo wayaanta iyo baarsanguuni iyo camaladii ka dhacay waan soo dhowaynaynaa waana ku faraxsannahay waxaa weeye ilaahay ha barakeenaan leenahay kuwii fuliyey ilaahay khayr badan ha siiyo waa niman muxuu ahaaye ilaahay naftoodii ka iibsaday way naga farxiyeen aakhariya adduunba allaha ka farxiyaan leenahay waxaa kaloon u mahad celinaynaa umaradii arrimahaas howlgalladaas barakaysan abaabulay ayaguna waa u mahad celinaynaa ilaahay ha barakeeyo juhdigooga iyo maskaxdooda iyo fakirkooga allaha u barakeeyaan leenahay ayaguna intaas haddii aan ka gudbo sida guud gaaladu iyo murtadiinta waayahan xamlay wadeen xamladoodii waa ay fashilantay sababtoo ah waxaa weeye waxay yidhaahen gaaladu si guud waxay sheegeen in ay ciidamo soomaaliya diyaarinayaan waa kuwa qayqaybsaday oo maraykanka uu qayb tababarahayo oo turki oo imaaraad oo balaayo oo waa tan la qaybsaday oo kuwa afrikaanka turki waxaa lagu soo tababaray uganda iyo kenya iyo waataan maqlayni gaaladana markay saa leedahay waa ay fashilantay wax way qaban weyso kuwa ay soo kiraysatay waa ayagaas maalin walba towba keenahayo isa soo dhiibahayo meelihii u dambayna oo muxuu ahay hadda ay abaabulka ka wadeenna waa meelahaas hadda la galay ilaahay baa ku mahadsan oo ay ku fashilmeen marka arrimahaasu waa ay jiraan waana ilaahay baanan ugu mahad celinaynaa sidoo kale suldaan xasan daahir ayaa asna cabiray dareenkiisa meeshaas waxaa weeye waxaa ka dhacay wax waxaa weeye ilaahay farax geliya ayaa ka dhacay muslimiintana farax geliya muuminiinta farax geliya dadka waxaa weeye mujaahidiinta iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo muslimka iyo muslimiinta dhan wax farax geliya ayaa ka dhacay barwaaqaa ka dhacday waxaan leenahay malaa'iga kubaan doosa iyo kooxa nala laaya rabbigiina kaalmayn jira kor uga soo daadsi intaa kadib odayaasha dhaqanka ee magaalada bu'ale ayaa iyaguna qaybeyn ku sameeyey weeraradii ceelsaliini qoryooley la foole iyo kuwii dowladyada magaalada kismaayo akhi waxaan aad iyo aad ugu faraxnay qaylada noo timid ee kufaarta ku dhacday khasaaraha ku dhacay aad baan ugu faraxnay waxaa weeye shabeellada hoose gaalada aad iyo aad bay ugu gubanaysaa shabeellada hoose waxaan leenahay walaalaha arrimaha aan ku faraxno mar kasta meeshaa ka soo sheegahay allaha jiciseeyo guulna allaha siiyo annagana gobol ahaan waxaan nahay odayaasha beesha deganaa bu'aale waan gubaadinaynaa arrintaa waana soo dhoweyna aad iyo aad ma ugu faraxsan insha allah haddii ilaah yidhaah maxaa soo celcelinaya lama dhihi karo waa waxna dhex yaallaaba sida waxna dhex yaallaaba saas eh kuwa badanna way ku dhici doonaan oo hadda ku soo socdo insha allahu guushana mujaahidiinta askar haddii ilaah yidhaah waan ishaynaa hadde adkaystaan leenahay adkaysta waxaad qaadateen boqol jeer baan wax u sheegnay oon u sheegnay oon u sheegnay murtadiinta dadka nagaga jira boqol jeer baan wax u sheegnay oo nidhi war tusaale qaata waxa meesha jira waad aragtaan gaal iyo muslaan meel u dhaxayso oo lagu nasan karo male maanta marka tan bursimiintooyinka dhex jiray tunka kow weyaalle eelsaliini waxaan la aragoon la maqal inay ka raaceen eelsaliini waad og tahay dhowr jeeroo horena way ka dhacday way dhega adkaysteen maantana biyahoodii bay taabteen magudhada ahaa maxay xaawo cabdi waad maqashay kuwii soo gurmaday ayagoo macdaxa gacmaha ku haystay ayagana dib u laabteen qoryooley baad maqashay baar zunguuri baad maqashay hal mar e buu dhacay waxaas yay dhaceen waa wax ilaahay fadligii ah ilaahay fadligii weeye ilaahay baa ku mahadsan waxaan ka mid ahay waxgaradka deegaankan bo-aale ayaan ka mid ahay insha allahu eh, waxaan farxad weyn oo aan la soo koobi karin oo la soo koobi karin oo boqol jeer aan la soo koobi karin noo ahayd Eh, ma aragtay eh, dagaaladii iyo guulihii ilaahay uu makaniyey mujaahidiinta eh, ma aragtay xarakatu shabaab mujaahidiin eh, ma aragtay gaar ahaan eh, shabeellooyinka shabeellada hoose Ee, sida dhacdadii ka dhacday ee, ceelsaliini oo ma aragtay mid lama yani lama ilaawaan ah ku ahayd gaalada way ka baadnimo badan yihiin xoolaha maxaa jira qof maalin walba sidaa loo laynayo oo aan fikeraynin oo aan wax horumar ah uu gaarayana aan jirin insha allahu marka waxa weeye baadinimada haddiiba ilaahay uu hanuun idinla rabo ilaahay baadinimada idinka soo celiyo hadduusan rabbi subxaanahu wa tacaala idinla rabinna inaad ku bacdaanood cashar lama- laawaana ka qaadataan soomaaliya ayaan rajaynaynaa insha allahu arbacadii la soo dhaafay waxaa shabeellada hoose ka dhacay dagaallo ku dhowaad boqol looga dilay dowladda federaalka iyo kuwo kale oo saraakiil sarsare iyo ciidanba looga dilay jubbaland oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo siyaasi caan ah oo hadal ka jeediyey shir ka dhacay magaalada hargeysa ayaa maamulka somalilan kula teliyey inay qoorta u dhiibato xabashida maxamed daahir caliso ayaa warbixintan inoo aqrinaya siyaasiga cali khaliif galeer oo ra'iisul wasaare ka soo noqday dowladdii cabdikhaasim salaad xasan islamarkaana muddooyinkan dambe fadhigiisu u ahaa magaalada hargeysa ayaa ka hadlay damaca dowladaha imaaraadka itoobiya ka leeyihiin geega soomaaliya shir uu kaga qayb galay hargeysa ayaa cali khaliif galeer waxa uu madasha ka sheegay in imaaraadka carabta iyo itoobiya heshiis ku yihiin sidii loo qaybsan lahaa oo loo boobi lahaa dhaqaalaha dalka jeclaada ama ha jeclaanina hadda waxa ay u eg tahay in itoobiya iyo imaaraadku ay geeska afrika ka leeyihiin istaraatiijiyad aanan laga aamusi karin ayuu yidhi cali khaliif galeer cali khaliif wuxuu u muuqday inuusan ka soo horjeedin damaca itoobiya iyo imaaraadku ka leeyihiin soomaaliya waxaana uu ku talinayay in la isku dhiibo itoobiya cali waxa uu guuldaro siyaasadeed iyo dhabarjab u arkayay in dowladda federaalka ay noqoto dowladda ay itoobiya usii marto dameeciida soomaaliya islamarkaana laga tilaabsado maamulka somalilan ama jeclaada ama ha jeclaanina war hadda waxay u eg tahay imaaraadka iyo etoobiya strategy ay wada leeyihiin inay rabaan geeska africa inay ku dhaqaan warooy arrintu maanta meeshay maraysaa stratejiga imaaraadka particularly abu dhabi iyo etoobiya ay wadaan war kama gilgilan karno hohaana isuma akhriyi karno war hadda muddo laba sano ku dhowaan hargeysa joogaa taad ku jabi lahaydeen jarteedii baana laydiin dhigay maxay tahay taasu haddii imaaraadka iyo etoobiya dowladda dhexe ee soomaaliya ay gacan siiyaan etoobiya iyo imaaraadku waxay doonayaan resourceska ama strategic positionka dhulkan ku yaala inay ku midoobaan oo uga wada faa'iidaystaan hadda waxaan u malaynayaa dekada berberana sheeriskeeda labaduu inaga badan marka labadooda laysku daro awaltaa ma ogeyn hadda sheeriska iyaga inaga badan arrintaas waa arrin nolosheenna aad iyo aada u wiiqaysa imaaraadka carabta oo ah dowlad ku xiran maraykanka iyo yuhuudda ayaa soomaaliya ku soo qaaday faragelin iyadoo la wareegtay dekada ku yaala dalka soomaaliya hadalka cali khaliif galeerna waxa uu ku soo beegmayaa xilli ra'iisul wasaaraha itoobiya uu sheegay in magaalada hargeysa uu u kaxaynayo waad mahadsan tahay calisow waxaa isoo taraya askarta kasoo goosanaya dowladda federaalk ee isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayadoo saacadihii lasoo dhaafay oo wilaayada gado isku soo dhiibay hal askari cali aadan xasan ayaa ka waramaya askarigan oo kasoo goostay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada beled xaawo ayaa waxa uu isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee gado oo xiriir la soo sameeyey ka hor imaanshihiisa askarigan ayaa muddo dheer waxa uu ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalk ee la shaqeeya kayaatiga wuxuu ka warramay shaqooyinkii uu qaban jiray iyo waxyaabaha ku dhaliyey inuu isaga soo baxo magacaygu waxaa la yidhaha shukri cali cabdiraxmaan waxaan u malaynaa laba kun iyo kow dib laba kun iyo sideed inay ahaydaan u malaynaa ayaan galay nimankan tababarkii kenya tamaanga ayaan galay kadib tababarka laba sano iyo lix bilood aan ku jirnay waa noo soo dhammaday waxaa nala soo mariyay xuduudka kenya iyo soomaaliya dhoobley dhoobley baan ka dagaalanay ilaa qooqaane taabta xaya ay ugu dambeysay dagaalan gala intaas baan la shaqaynayay kadamba waan ka soo tagay balaxa baan imaday nin guddoomiye balaxa oo ka aan bilaha iyo staff ahaa ilaahay ba subxaana watacaala ay hanuuniyey jala jalaalu muslimiinta walaalaha waxaan u sheegahayaa waan ku baraarujinahayaa onaas magacayga shukri cali cabdiraxmaan yahay in gaalada kenya iyo etoobiya lala dagaala wadada ha lagu carariya allah subxana watacaala yidhi annaga ma dhehen bili-aadan ma dhehen gaalkaas ninka la dagaala ajir weyn buu helayaa walaalaha muslimiinta oo dhallinyarta yar yarkaan arkay waxaan caqiidada ugu sheegayaa waan ku adkaynayaa jihaadka jidka alla inaan laga istaagin yuhuud iyo nasaar iyo maraykan iyo etoobiya waa hal mida faina minhum hal mida waay waxa hor socdana waa soomaali midka hor socda waa soomaali ani markaan ku jiro inaa waxaan lahay waxaad ku taagantay jid sax calanka soomaaliya difaac war calanka soomaaliya qayma badana war calanka soomaaliya difaac laha laakiin diinta waa iga maqlan gaalada horteedii dadka ku dhibaataynaysa qooqaan ayaa waxaa ka dhacday rag sadeedii ninna ayaa lasoo qabtay gaari wata sideedda nin gaalada suxun oo bini-aadanimada ka baxsan bay u laayeen waa dhex joogna annaga calan u dagaalamayna ma diintan iyo dadkan bulshada lalayna ma fiirnayn walaayada islaamiga ah ee gado ayaa waxaa si joogta ah iskugu soo dhiibaa askarta ka soo goosata dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland kuwaas oo markay yimaadaan si wanaagsan loo soo dhoweeyo waad mahadsan tahay cali mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay dardaaran cusub oo u jeedinayo mid ka mid ah raggii fuliyey weeraradii lagu qaaday xarumaha dowladda federaalk ee magaalada muqdisho warbixin qodobkaasi ku saabsan waxa inuu dulmarayaa weriyaheena abubakar ibraahim geedi
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
حور العين وتزف إليك بحين يا أيها الشاهد الشاهد الشاهد waa xalqada kow iyo tobanaad ee silsilada dardaarannada nafurayaasha oo ay toddobaadyadaan sidai xiriirka ah u baahinaysay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu soo bandhigayay raggii weeraray xarumaha dowladda federaalk ee magaalada muqdisho xalqadan ayaa waxaa lagu soo qaatay naftihuure xasan sheekh sulaymaan oo ka mid ahaa raggii xoogkugalayaasha ahaa ee weeraray hotel dorabin ee magaalada muqdisho kaasoo dhacay toddobadii jamaadul aakhir sannadkii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii xasan ayaa ugu horrayn fariin u diray askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha dalka ku soo duulay qaacada aan hadda inta fariganka daraw toobad furanta isku toobsheena haddii son toobsheena ma ahaa juglaysan guramayla ilaa milik diirumaalin dhammaasan insha allahu tacaala aan hadda maraalad waan hadda soo saan waytan een horta dad badan oo dambe aan waa kal man soo ilaahay raala ashis bas ilaahay leen ta raana oo nagad bas aan soo ilaahay bani shay in allah ashtara min almu'minin anfusahum wa maalahum bi anna lahum aljanna een nafs inta la gado ilaahay bani shay aad hanin shay rasuulka nin shay een ad war kun war adu maay waro laas ka ari leen een kaala ma sin arlay aan horta hadda kun siyaadi oo dambe intii horta bay waa wala diran may war hada dhamaan falba ويسابديرهم به أنا سأنا لا قاعد هذا سيتو سطوب شأنه هذا سطوب شأنه ما ها ما لين كوب غاسة ماي أن ما لين لما غاسة ما ميلي هذا ما كيا وانتي دين تو بربر إذا نو عام كفوس كسم إن شاء الله تعالى ونجي هذا على سواء سجرنا جاتا كسب تموي أن ما سأنا لا سطوب شأنه مجاهدين واسن قاسم ولا أن ما ميل انكرف هذا آخرنا نار لاتين الدنيا ما يكونون دل يو جني يو خشاشة كنولن أن آخرنا
naftii hore xasan sheekh sulaymaan ayaa ugu dambayntii soo jeediyey dhambaal uu ku guubaabinayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
jidkasta gooy magaala go'doomi ambasisabarkamajiwaal gaaladiya barwaytamxakatawayta etoobiya katawayta markaas ayaa inta mehusocota iniya soomaaliya burburido diintun burburido jihaadkun isku burburido wakalman kuwa midaas haddana sabaro hadan sabarka ayaa lama jibarayo haddana naarey ka dambeyd een mujaahidiin waa laahin sabarka badeen sabarka aadan badeen een umuuradana halada ee ladiin aamanu adiiullah wa adiiu rasuulahu amri minkum een warkamadin itaaga joogay العين وتزف إليك بحين يا أيها الشاهد qaybtan ayaa ku biraysa xalaqaadkii ka horreeyey ee silsilada dardaarannadana furayaasha oy toddobaadyadaan sidai xidhiirkaa u baahinaysay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
الشاهين بشراك حور العين وتزف إليك بحين يا أيها الشاهين الشاهين الشاهين halkaad warkaas ka maqlaysaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena zakariya cumar dowladda turkiga ayaa etoobiya la gashay heshiis shidaal loogu baarayo geeska afrika oo ay soomaaliya ku jirto baarlamaanka turkiga ayaa waxaa maalintii shalay ay ansaxiyeen heshiis halis ku ah ummadda soomaaliyeed kaas oo dowladoodu ay la gashay xabashida itoobiya heshiiska ayaa dhigaya in turkida ay itoobiya shidaal uga sahmiso dhammaan geeska afrika oo soomaaliya ay ku jirto iyo hergelinta mashruuca horumarineed turkida waa ay qariyeen waxa ay ku bedelanayaan heshiiska ma dhaqaale ayaa lagu siinayaa mise soomaalida mise soomaaliya ayay ku kala qaybsanayaan waa arrimo ay mugdi badan ku jiraan ma dhaqaale ayaa lagu siinayaa mise soomaaliya ayay ku kala qaybsadeen waa arrimo uu ku jiro mugdi badan heshiiska ayaa sidoo kale qayb ka ah in turkida ay itoobiya gacan ka siiso tamarta iyo biyoxireennada sida ku xusan qodobka koowaad ee heshiiska habka iskaashiga tamarta ee turkida iyo ethoobiya waxaa diradda lagu saari doonaa kor u qaadista iskaashiga dhinacyada macdanta iyo batroolka ka dhexeeya iyadoo lagu saleynayo isfahan sidoo kale qodobka saddexaad ee heshiiska ayaa dhigaya in turkida iyo etoobiya ay fulin doonaan mashaariic wadajir ah oo ku saabsan horumarinta iyo kor u qaadidda macdanta baarista shidaalka iyo ka faa'iidaysiga shidaalka kaydinta suuqyada dhismaha dayactirka iyo kaabayaasha siliidda iyo adeegsiga gaaska tiknolojiyadda marnaba laguma soo hadal qaadin soomaalida iyo waxa ay ku lahaan karaan khayraadkoodaan la boobayo turkida waxa ay dhowaan madaxweynaha dowladda federaalk ka saxiixatay heshiis sidaal baaris ah si ay dhankooda uga boobaan khayraadka dalka laakiin waxaa muuqata in etoobiya arrinkaas ay ku qabsatay islamarkaana ay ka dhaadhicisay in wixii laga doonaya dowladda federaalk ay tahay in iyada loo soo maro dalka soomaaliya ayaa noqday mid si bareer ah loogu soo duulay oo dadkana aan laga qarinaynin in la boobayo dhulkooda iyo khayraadkooda xilli markii hore la sheegi jiray in dowlad loo dhisayo iyo waxyaabo la mid ah warkii subax oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah hel furqaanna xiliga waanaga intaa dhegeysigiina waan idinka mahad celineynaa